qarax khasaare u geystay dad shacaba ayaa xalay waxa uu ka dhacay isgoyska soomaali star ee magaalada kismaayo wuxuuna ahaa bamgacmeed lagu tuuray goob ay ku sugnaayeen dad shacaba waxaana ka hadlay saraakiisha ciidamada amniga ee magaalada kismaayo faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyahayaga aadan maxamed salaad qaraxan oo fiidnimadii xalay ka dhacay isgoyska soomaali star ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu ahaa bamka gacanta laga tuuro waxaana ku dhaawacmay ilaa toddoba qof oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasi oo goobtaa ku lahaa goobo ganacsi halka qaarkoodna ay marayeen waddada sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka cisbitaalka magaalada kismaayo waxaa la gaarsiiyey cisbitaalka dhaawaca toddoba qof oo mid ka mida dhaawiciisa uu ahaa mid fudud qaraxa kadib waxaa goobta gaaray ciidamada booliska ee jubbaland gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada kismaayo kuwa uu halka ka sameeyey howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka jenaraal maxamed cabdi sheekh xujaale taliyaha ciidanka booliska jubbaland oo aan qadka teleefoonka kula xiriiray ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen
caawa baarihii adigu labadii saac markay ahayd ama sideedii amba sida u yaqaano waxay nimankii dheerqabayaasha ciidamada booliska meel ay joogeen jagboytan ah magaalada gudaheeda dheerqabayaashiinay ku tuureen bam soo tuureen bamkaas marka ma u sahleelin ayaa ujeedadii ay lahaayeen ma ayna dhicin laakiin dad shacab oo goobta ka dhawaaday maxay ta waxyeeladii ay soo gaartay waxa dhimasho oo hadda dhacayna ma jiraan ilaahay baa ku mahadsan marka inkastoonan goobta tegin laakiin warbixinta sidaa dhabkana dhahayo afar qof oo dadkii shacabka ahbaa dhaawac ka soo gaaray qof haweeneedana hadda yaa dhaawaca waxoogaa ayaa u daran baan maqlay xaaladda markaa sidaa weeye wayna dhacdaa oo marmarkaa waxa ay tuuraan way dhacdaa marka xaaladda kale waa iska okay dhib kale ma jiraan waxaa caawa dhacay intaas aya kadib markii uu qaraxa dhacay maxay ciidamada booliska oo tallaabo ay qaadeen tillaabadii ugu habbooneed ee haddii booliska ay qaadi lahaayeen bay qaadeen isla markiiba goobtii ilaalada goob jagboyton bay ahayd oo waardiyaha magaalada gudaheeda laga hayo meel ay ahayd markiiba gurmad horlana uu tegay meel walba la joogayna ciidamada markiiba baaritaan baa la galay marka hawshaasaa socotaa oo weli adeer yaa socotaa marka waajibkooday gudanayaan iyo sidii qaabkii wax la yeeli lahaabay arrinku tahay sidaada qaraxan ayaa wuxuu imaanayaa xilli habeenadii ugu dambeeyey magaalada kismaayo ay ka socdeen howlgallo lagu xaqiijinayo nabadgelyada magaalada kismaayo waxaana aan mar kale wax ka weydiiyey waxyaabaha howlgalladaasi lagu soo qabtay taliyaha ciidanka booliska jubbaland jenaraal maxamed cabdi sheekh xujaale howlgalkaas wuxuuan ahaa wax nabadda lagu sugayo waxaa kaloo ujeedoo kale mayna jirin mar walbaba waa wax taagan oo ciidamada waajibkooda ay gudanayaan haday habeen tahay iyo hadday maalin tahayba howlahooda shaqon bay wataa wax dheeraado kale ma jiraan maxaa lagu soo qabtay howlgalkaas howlgalka wixii lagu soo qabtay iyo wixii aan lagu qabaninba waa wax dadka lala wadaagi doono waay wax badan baa lagu qabtay waxay tahay waxay ummadda ay ku seexan lahayd ama maxay toy ay nabad ugu seexan lahaayeen ujeedadanada waxa waaye inuu shacabkaas ama dadka magaalada degan ay nabad ku naalloodaan oo maxay toy ay helaan gurbadoodii iyo nabadgelyadoodii ay helaan dagarqabayaashana lagu fashilo waxyaalaha ay wataan lagu fashilo intaa weyde wax kaloo ujeedoo kaloo laga leeyahay ma jiraan qaraxyada ka dhaca soomaaliya ayaa waxa ay saamaynta ugu badan u geystaan bulshada soomaaliyeed waxaana qaraxii xalay uu dhaawac culisi uu kasoo gaaray haweeney daa oo caano ku iibinaysay isgoyska soomaali star ee magaalada kismaayo walow halkaas ay ku sugnaayeen ciidamo booliisa oo xiliyada habeenkii baaritaano ka sameeya isgoyska soomaali star ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo